أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الnuur aayadda konton iyo saddexaad ayuu casharkeena ka bilaabmayaa qaala markuu alla munaafiqiintii iyo ka soo hadlay iyo sida ay xukunka alle iyo kan rasuulka ay u diidan yihiin ayaa qaala tacaalى alla wuxuu yihi وأqsamuu bالlahi جahda أymaanihim waaqsamuu way dhaarteen billaahi allay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda dadaalkeeda la-in amartahum lawallaahiye in amarta haddaad amarto hum iyaga haddii aada amarto bilkhuruuji bixitaan ilaa jihaadi caduwika cadowgaaga la jihaatankiisa haddaad u amarto inaad markaa yacni aada sidaa u amarto inay u baxaan waxay ku dhaarteen layakrujunna inay baxayaan oo baxayaan qul waxaad tidhaahdaa laa tuqsimuu ha dhaaranina daacatun daaco daacada oo macruufatun la yaqaano ayaa amhalu ka fiican oo ka khayr badan min qasmikum dhaartiinna min qasamikum dhaartiinna ka khayr badan ina allaha alle khabiirun mid baatin og waaye oo gun og bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan aayaddan aayado badan oo la midaan soo marnay dhaarta ama yacnii kuwa gaalaa ay dhaaranayaan wa aqsamuu billahi jahda aymaanihim laa yabcathu allahu man yamuut halkanna marka munaafiqiintii dhaartoodii waay waxay dhaaranayaan marka aada amarto haddaad amarto oo soo baxa oo jihaad u soo baxa marka aada u amarto waxay dhaar ku marayaan inay soo baxayaan markaasaa alla wuxuu leeyahay war inaad alla adeecdaan oo daaco macruuf oo la yaqaano aad rabbigiin adeecdaan ayaa idinkaga wanaagsan dhaartan aada dhaaranaysaan oo dhaartan iska daaya daacad ahaada oo alleh rasuul amarkooda daacad u ahaada wa aqsamuu way dhaarteen billaahi allay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda yacnii dadaalkeeda tabarta ugu danbayso dhaartoodaabay ku dhaarteen jahd alyamiin dhaar macnaha meesha ugu danbayso ayay mareen oo allay ku dhaarteen dhaarda alla ka weynna maleba maxay ku dhaaranayaan marka lawallaahiyo in amartahum haddaad amarto iyaga maxaad amraysaana bilkhuruuji inay baxaan ilaa jihaadi caduwika cadowgaaga inay la jihaatamaan haddaad ugu yeerto oo aada sidaa inay u baxaan aa amarto waxay ku dhaaranayaan layakrujunna lawallaahi yakrujunna inay baxayaan oo baxayaan dhaar meesha waa lagu adkeeyey layakrujunna laam haddana muwadaa lilqasam oo qasam loo gogol u gogol xaaraysaa ku jirto nuunu tawkiid baa ku jiro way dhaaranayaan marka waxayna ku dhaaranayaan inay haddaad amarto inay baxayaan qul waxaa tiraa nebiyow laa tuqsimuu ha dhaaranina oo dhaarta iska daaya daacatun daaco ka dambayn macruufatun la yaqaano ee wanaagsan ayaa owlaa wa amhalu ka haboonaansho badan min qasamikum dhaartiinaanay ka fiican tahay ayb maxay marka dhaarta aada ku dhaaranaysaan bimaa laa tasduquuna fiihi wax aydnan ku run sheegaynin dhaarta aada ku maraysaan ma fiicna waxaa ka fiican waxqabad inaad daaco la timaadaan dhaartan badanna iska daysaan mar haddiiba dhaartaani aydnan waxba ku qabanaynin macna sidaas waay marka taacatun macruufatun khabaraan usoo qadaraynaa ay amhalu way ka fiican tahay min qasamikum inaad markaa yacni dhaarihiini aada dhaaranaysaan macno labaadna waxa ay tahay in la yidhaha daacatun macruufatun haadihi tani daacatun daaco waaye macruufatun laidinku la yaqaano minkum xaggiina laga yaqaano oo maxay tahayna bilqowli hadal bay ku eg tahay duuna alictiqaadi ictiqaad waa ka maran yahay marka laba macnaa daacatun macruufatun in la yidhaha daacadaas wanaagsan baa khayr badan oo dhaartiina ka khayr badan macnaha labaadna in la yidhaha haadihi middan idinku hadda aada dhaaranaysaan wa aqsamuuda lasoo yidhi oo waxbaan samaynaynayo waa dadaalaynaadiinna daacatun macruufatun waa daaco layska yaqaano idinka la idinku yaqaano been aad ku sheegaysaan mujaahid baa marka tafsiirkaa dambe markaa wato ayb marka daacatunta iyada marka haadihi baa lasoo qadaraya daacatun macruufatunna qabar bay noqonaysaa markaas in allaha alla khabiirun mid baa gun og waayo hoos u og bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan mid xog ogaal oo ah waayo alle oo xaalkiina allaa og qul atiicu llaha wa atiicu rasuula fain tawallow fainamaa calayhi maa xumila wacalaykum maa xumiltum wain tutiicuuhu tahtaduu qul waxaa tidhaahdaa atiicuu adeeca allaha alla ka dambeeya wa atiicuu adeeca oo ka dambeeya alrasuula rasuulka fain tawallow haddaad jeesataan fa inamaa wax kale ma ahane calayhi nebiga dushiisa waxaa ah maa ayaa ficlu maa shay samayntiis baa dushiisa ah xumila la dul saaray oo lagu xambaaray oo isaga lagu waajib yeeloo la amray ayaa isaga dushiisa ah inuu la yimaado wa calaykum idinka korkiinana waxaa ah ficlu maa shay samayntiis xumiltum la idinku xambaaray oo idinka yacnii laydinku waajib yeelay wain tudiicuu haddaadse adeecdaan hu rasuulka aa adeecdaan tahtaduu hanuuntiin waad hanuunaysaan macnaha wamaa cala arasuuli rasuulka korkiisa ma ahaanin ila albalaaqu gaarsiin maahane wax kale dushiisa ma ahaanin almubiinu ee cad gaarsiin cad unbaa nebi korkiis un ah wax kalena dushiisu maba ahan marka daacadii maadaama lagu jiro munaafiqiinta intay iska dhaartaan oo dhaar wallaahi ku maraan ayay dibindaabyo nebiga ku sameynayeen iyagoo og inaynan dhaartooda fulinaynin markaabaa halkaabaa marka waxaa laga la raaciyey aayadda ku xigto lagu raaciyey daacada rasuulka wax lagu gaarayay marka alla wuxuu yidhi qul dheh atiicuu adeeca allaha alla adeeca wa atiicuu adeeca alrasuula rasuulkana ka dambeeya marka alle rasuul daacadooda waa mutlaq maxaa yeeley iyagu waxa aan fi khayr ahayn ma ku farayaan sharna waa kaa reebayaan waa mutlaq marka alla ka dambeeya rasuulkana ka dambeeya ayb fain tawallow hadday markaa yacni jeestaan ama fain tawallow fain tatawallow haddaad idinkuba jeesataan fa inamaa wax kale maahane calayhi nebiga korkiisa waxaa ah maa xumila ficlu maa shay samayntiis ayaa dushiisa ah xumila isaga lagu xambaaray yacni maa umira amarka maadaama culays uu yahay oo mas-uuliyad ay tahay baa waxaa laga cabirayaa wax laysku xambaaray oo dusha laysu saaray ayb fain tawallow hadday jeestaan can daacati illaahi wa daacati rasuulihi hadday ka jeestaan fa inamaa wax kale ma ahne calayhi rasuulka korkiisa waxaa ah maa ay ficlu maa shay samayntiis xumila lagu xambaaray isaga korkiisa wa calaykum idinka dushiina waxaa ah maa ficlu maa shay samayntiis baa idinkana la idinka rabaa xumiltum la idinku xambaaray oo la idin saaray marka shaqadiina ka baxa nebiga isaga shaqadiisa waa ka baxayaa wain tudiicuu haddaa adeecdaan hu rasuulkii aada adeecdaanna tahtaduu waad hanuunaysaan in marka waa shardiyo waay shardigii waa maxay daacadii rasuulka haddii la helaa leey jawaabtii aawe tahtaduu jawaabtu goormay imaanaysaa shardiga marka la helo idan marka hidaayadu waxay ku xiran tahay daacatu rasuul nacam aayadda marka macno weyn baa ku jiro alhidaayatu manuutatun calaa daacati rasuuli sala ll cl slam hidaayadu waxaa lagu xiray oo ay ku xiran tahay rasuulka daacadiisa macnaheedu waxay tahay suurtagal ma ahan qof inuu hanuuno isagoo rasuulka khilaafsan nebigana sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi inamaa ahlaka man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyay waxaa halaagay kahratu masaa'ilihim su-aal badidooda iyo wakhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim iyo nebiyadooda oo ay khilaafaan marka daaco khilaafaa kasoo horjeedo marka ambiyada oo la khilaafaana halaagay keenay iyaga oo la adeecaana waxay keenaysaa hidaaye iyo hanuun waxaan soo marnay suurat lbaqara fain aamanuu bimidli maa aamantum bihi faqad ihtadow hadday rumeeyaan wixii aada rumayseen oo kale nebiga asxaabtiisaa la leeyahay wixii idinka aada rumaysan tihiin hadday rumeeyaan iyaga ee markaas yacni waxaa weeyaan faqad ihtadow way hanuuneen idan hidaayadu waxaa lagu xiray oy ku xiran tahay rasuulka oo la adeeco fii kulli sagiiratin wa kabiira in lagu adeeco nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxaa la kor saaray oo waajib looga dhigay dadkaas hidaayadooda inuusan ka qarinin waana ka soo baxay nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi oo alla wuxuu yidhi yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah isaga waajibkaa baa la saaray waana la yimid nebiga waajibkiisa oo markii intaanu dhimanin xajatulwadaac dadkiibuu markhaati gashtay waana u markhaati fureen inuu soo gaarsiiyey risaaladii marka haddii la rabo marka ictiqaad wanaagsan wax la caqiideeyo oo wanaagsan cibaado lagu cibaadaysto oo saxan oo aan dhib lahayn oo aan lahayn xumaan aan lahayn haddii la rabo sidoo kale la rabo aadaab iyo akhlaaq lagu dhaqmo oo qofku nafsadiisa kula dhaqmo ehelkiisii kula dhaqmo qaraabadiisii kula dhaqmo saaxiibadii kula dhaqmo haddii la rabo akhlaaq wanaagsan buu nebigu la yimid oo inamaa buciftu liutamima saalixa alakhlaaq waxaa la iisoo bixiyey buu yidhi inaan dhammaystiro akhlaaq mideeda ugu fiican axkaamtiisii marka wax allaale wixii ummad qalbigooda yacni nadiifin lahaa oo dhan nebigu waa sheegay waana baray asxaabtiina way gudbiyeen meeshaas markaa de hanuunkii waa in meeshaas qofka uu ka raadiyaa ee uunan ka raadinin meelo kale ee arrintaa iyadana xataa iska dhaaf dadka muslimiintae xataa nebiga cadowgiisaa fahmay oo yahuudi baa waxay ku yidhaahdeen salmaan salmaan alfarisi ayaa nin yahuudiya wuxuu ku yidhi callamakum nabiyukum kulla shayin xataa alkhiraa'ata nebigiinu wax kasta waa idin baray xataa musqusha saad u xaajo gudanaysaan aadaabta xataa musqusha lagu galo lagu xaajo guto waa idin baray buu yidhi markaasuu yidhi salmaan alfarisi ajal haah waana baray meeshaa marka haddii yacni ninkaa balfiiri yahuudiga wuxuu xataa fahmay istijadii nebigiini waa idin baray buu leeyahay wax kale istijo marka uu baray ma dhici kartaa ilaahay inuu bari waaye marka allaha ay caabudayaan inuu bari waaye ma dhici kartaa waa maya dadyowga marka dhahaya caqligaa ilaahay lagu fahmaa oo mujarada iyo bes oo waxii looma baahna iyo falsafada yacni cilmulkalaamka meel walba yaallo oo isaga haddaan la baranin rabbi lama bara kara iyo qur-aanka iyo sunnada kuma filna iyo in rabbi la barto caqiido kuma filna in la yidhaha qur-aanka iyo sunnada waa dembi aad u weyn weeyaan oo xataa gaaladii yahuudda ahayd muslimiinta waxay ka fahamsanaayeen wax kasta oo dantooda in la baray oo nebigu uu baray salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh marka alla wuxuu yidhi wain tudiicuu haddaad adeecdaan hu nebiga aa adeecdaan tahtaduu waad hanuuneysaan wamaa cala rasuuli rasuulka korkiisu ma ahaanin ila albalaaqu gaarsiin unbaa dushiisa ah almubiinu cad isaga waa idinsoo gaarsiinayaa ficlan markaa wixii nebigu sal l l slam uu la yimid maanta iyadoo saafi a bayna ag yaallaan taana marka de ilaahay fadligiisa waaye humma juhuuddii nebigu uu bixiyey asxaabtu ay bixiyeen culimada muslimiinta ay bixiyeen wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastaklifanahum fi lard aayaddan waxaa la yidhi sababu nusuulkeeda wuxuu ahaa saxaabadii baa waxay dhaheen markii aan maka joognayna cabsi baan ku joognay madiine markaan nimid ee jihaadka la farad yeelayna cabsi oo inaan marka yacni hub un aan sidno oo aan hubkii marka aan gacmaha ku sidanno oo weerar un markaa aan ka baqayno xaalkan un baan ku jirnaa goormaan amni helaynaa oo aan hubkaan dhigaynaa bay dheheen oo intaan markaa yacni nabadgelyo helno aanan cadowba ka cabsanaynin oonan uga cabsanaynin dhulka yacni markaa muslimiinta markaaba aayaddan timidoo alla oo ugu yaboohayo hadday iimaan iyo camal saalixa laga helo oo ay la yimaadaan way gaarayaan amni iyo cabsi la-aan inay rabbigooda ku caabudaan marka alla wuxuu yidhi wacadallaahu alla wuu yaboohay aladiina kuwii ayuu u yaboohay aamanuu rumeeyey minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin ama minkum idinka ahba dheh wa camiluu sameeyey alacmaala acmaashii asaalixaati susuubanayd sameeyey layastakhlifannahum lawallaahi wuxuu u yaboohay yastakhlifanna inuu yacnii ka khaliif yeelayo hum iyaga fil ardi dhulka inuu uga khaliif yeelayo oo uu madax dhulka iyaga uga dhigayo kamaa sidii istakhlafa oo uga khaliif yeelay aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horeeyey sida uu khulafo dhulka ugaga dhigay walayumakinanna walawallaahi yayumakinanna waa makaninayaa oo makaninayaa wuu suuro gelinayaa lahum iyaga diinahum diinkoodii buu u suuro gelinayaayo u makaninayaa alladii diinka oo irtidaa oo uga raalli noqday lahum iyaga oo ugu raalli noqday walayubadilanna walawallaahi yayubadilanna bedele oo bedelee alle hum iyaga ugu bedelee min bacdi khawfihim cabsidooda ka gadaale amnan ugu bedelee nabadgelyo waxbaanay ka baqaynin yacbuduunanii yacbuduunanii xaal ay icaabudayaan ayuu alla ka khaliif yeelayaa oo dhulka u dhiibayaa yacbuduunanii xaal ay yihiin kuwa aniga ee caabudayo laa yushrikuuna aynan wadaajinaynin bi aniga shay-an waxba aanay ila wadaajinaynin cibaadada waman qofkii kafara kufriyey bacda dalika kaagaas ka gadaale fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alfaasiquuna kuwa daacada rabbi ka tegay ah halkan marka khilaafadii baa marka waxaa alla uu tilmaamayaa dhulka in iyaga khulafo looga dhigo oo khilaafadii dhulka ama yacni maamulkii dhulka in iyagu ay ku gacan sareeyaan ayuu alla u yaboohay dadkaa marka ilaahay uu u yaboohay tilmaan ayuu u yeelay tilmaantaasuna waxay tahay aladiina aamanuu minkum wa camiluu saalixaati tilmaantaa marka ciddii laga helo ilaahay dhulka waa makaninayaa waana u dhiibayaa walidaalika culimada aayaddan waxay ka qaateen oo yidhaahdeen waxay daliil u tahay abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali khilaafadoodii maadaama allah uu diinta ku ciseeyey cabsina ay baaba-day waqtigooda oo muslimiinta iyagu un ay wax weerarayeen oo aan iyaga lasoo haweysanaynin ballanqaadkan ilaahay aayaddan ku sheegay inuu u fuliyey bay daliil u tahay ballanqaadkanna allah wuxuu tilmaamay inuu u fulinayo mu'miniin laga helay iimaan iyo camal saalixa marka iyagu inay mu'miniin dhaba ay ahaayeen bay daliil u tahay marka abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali waayo iyaga waqtigoodii diintu cizay heshay cabsi wax la yidhaahdana ma jirin khulafadii ka dambeysayna aayaddu waa soo gelayaan oo iyaga laftooda markaa yacnii ciziga islaamka iyo awoodda islaamka gacantay ku hayeen mana lasoo haweysa jirin yacni muslimiinta marka ibnu kathiir laftiisu ilaa waqtiga aan joogno ayuu yidhi waxay ummadda markaa ugu ku nicmaysanaysaa buu tilmaamay khilaafada ilaahay subxaanahu watacaala uu tilmaamay aayaddanna marka uu ku ishaaray ibnu kathiirna ilaa waqtigiisii saa buu tilmaamay ballanqaadka marka ilaahay ballanqaadkiisa waa ka soo baxayaa marnaba ilaahay ballan ballantiisa ma ma ka baxayo maxaa marka hadda dadka muslimiinta marka ku dhacay oo ay u la-yihiin yacni amnigii iyo halkan lagu ballanqaaday oo alla uu ku ballanqaaday dee taasi way iska caddahayo hadba ibnu kathiirna waa tilmaamayo wasfiga iimaanka iyo camalka saalixa hadba intii loo jiro ayaa khilaafada iyo tamkiinkuna dadka uu u jiraa sidaa lafteeduu tilmaamay alxaafid ibnu kathiir raximahu llahu tacaala marka haddaad dadka ictiqaadkooda dib ugu laabato waxyaabaha muslimiinta in badan ay caqiideysan yihiin markaad fiiriso waxaad arkaysaa in badan oo ka mida inaynanba ahayn caqiidadii nabiyullaahi moxamed sal ll ly slam dadka ugu yeerayay cibaadadii markaad eegto in badan baa wixii ilaahay lahaa ilaahay qeyrkii wax ka siinayaan baabkii magacyada alle iyo tilmaamaha alle markaad aragto qur-aankii iyo sunnadii baa waxaa lagu fasirayaa magacyadii alle iyo tilmaamaha alle wax aynan mudnayn ayaa lagu fasirayaa oo markaa yacni laga soo qaaday griig iyo hindi falsafadii ayaa lagu macnaynayaa akhlaaqdii iyo markaad fiiriso iyo yacni xalaal miiradnimadii waa yar tahay oo dadkii muslimiinta iyagii waa iskhiyaanayaan anaaninimada iyo nin walbaa inuu isaga un wax helo ka kalena aanu wax helin ayaa naga qaalib ah waxaasoo dhan marka laysu geeyo waxay keenaysaa de khilaafadii waxay ka tarjumaysaa un helitaankeeda iyo helitaan la-aanteeda inta iimaankeennu xag quwadiisu uu la egyahay ayb marka waa in tawxiidkana aada loogu dadaalo sunnadana lagu la ilaaliyo oo laga ilaaliyo cibaadaadka bidcooyinka masaajidka markaad soo gasho meeqa bidca qofka uu arkaya salaada dadku say u tukadaan bidcooyin fara badan baa ku jirto haddana maca daalika sidee raalli ahaansho alle loo gaaraa marka ilaahay ballantiisu waa ka soo baxayaa laakiin innagaa waxaa nala nala amray iimaan dhaba iimaanka la rabaa waa iimaan xaqiiqi ah iimaanka xaqiiqiga ahna waa qofku inuu waajibaadkiina la yimaado uunan dayicin waxyaabaha alla ka reebayna uu ka fogaado marka alla wuxuu yidhi wacad allaahu alla wuxuu u yaboohay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey minkum idinka ah mu'miniin ah wa camiluu saalixaati ama minkum xaal ay idinka mu'miniinta idinka mid yihiin wa camiluu saalixaati acmaasha suusuubanna la yimaadeen oo sameeyeen kuwa alla wuu u yaboohay muxuu u yaboohay marka maadaama wacdigu qowl macnihiis oo wato layastakhlifanna qaala wuxuu yidhi alle wallaahi baan ku dhaartaye ayb lawallaahiya yastakhlifanna alla ka khaliif yeele oo ka khaliif yeele hum iyaga mu'miniinta ah fil ardi dhulka korkiisa uga khaliif yeele istikhlaafkuna macnihiisu waxay tahay dhulkay dhexlayaan mushrikiintay ka dhexlayaan carab iyo cajam ayay ka dhexlayaan dadka yacni adduunyada maamulkeeda yay gacanta ku qabanayaan iyo tadbiirkii waana ku qabteen kama istakhlafa kamaa sidii istakhlafa alla oo uga khaliif yeelay dhulka korkiisa aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyay ambiyada raacay ilaa aayadda suuratu saf waxay leedahay faayadna aladiina aamanuu calaa caduwihim faasbaxuu daahiriin markii markaa yacni kooxihii yahuudda iyo ay iskhilkhilaa nabiyullaahi ciisa iyo intii isaga raac intii isaga raacday ee rumaysay ayaa ilaahay guuleeyey oo uu markaa wuxuu ka dhigay kuwa xaqa ku muuqdo walayumakinanna walawallaahi yumakinanna wuu makaninayaa oo makaninayaa lahum iyaga diinahum diinkooda ayuu makaninayaa alle oo diinkoodu tamkiin u siinayaayo si allaale sidii ay markaa iyagoo xor u ah bay diinkoodii ugu dhaqmayaan alladii diinka oo irtadaa lahum oo ugu raalli noqday walayubadilanna walawallaahi yubadilanna wuu bedelayaa oo bedelayaa alle hum iyagiibuu ugu bedelayaa min bacdi khawfihim cabsidooda ay cabsanayaan ka gadaale amnan ayuu ugu bedelayaa meeshaa marka amnigu macnaha hadda halkan laga wadaa waa maxay amnigu macnihiisu waxa uu yahay iyagoon cabsanaynin oo aan ka cabsanaynin armaa diintiina ku dhaqmi weysaan inay noolaadaan yacni maahan amniga lagama wado marnaba in dagaal uusan jiraynin ma aha dagaalkii isagoo markaa uu jiro ilaa waqtigii abuubakarba xuruubtii waxaa la galay dadkii diinta ka laabtay waa kii abuubakar la dagaalamay cumar waa kii la dilay isaga laftiisa cuhmaan waa kii la dilay cali waqtigiisii dagaallo way dhaceen haddana markaa amniga halkan lagu sheegayaa waxay tahay qofka in diinta ku dhaqankeeda uunan u cabsanin intaas waa macnuhu maahan haddii laysdilaayo amaba haddiiba yacni qatli ama dilba ou jiro amni ma jiro hadda aayadda macnaheedu sidaa uma socoto saasaana mufasiriintu ay leeyihiin yacbuduunanii yacbuduunanii marka waxaa laga xaaleynayaa layastakhlifana hum damiirka ku jiro dhulkiibuu u dhiibayaa maamulayaal buu uga dhigayaa xaala kownihim yacbuduunanii iyagoo ani keliya i caabuday marka halkana macno kaloo weyn baa ku jiro marka istikhlaafka loo sameynayo oo ay dhulka maamulayaan waa marka ay ilaahay keligii ay caabudayaan hadday tawxiidka iyo layacaan oo ay ka tagaan iyagoo sidaasa dhulka la makanin maayo mana loo dhiibayo walidaalika waqtigii tatarka waxaa dhacday ibnu taymiya waqtigiisii wuxuu sheegay tataartu inay dhul badan qabsadeen oy dad badan oo muslimiinana ay laayeen markaas ay sidaa sameynayaan dadka in badan oo ka mid a caqiidadoodu waxay ahayd tataartan ha laga cararo xaggee la aadayaa markaasay leeyihiin qubuurta owliyada aan tagno qabru abi cumar oo waxay dhihi jireen yaa khaa'ifiina min atatar luuduu biqabri abi cumar markaasuu ibnu taymiya raximahullah wuxuu dhihi jiray war haddii uu abu cumar noolaa lahay xataa oo uu idinkan idinku dhex jiri lahaa dhib kama bixi lahayn sidaan unbaad xaalku uu ahaan lahaa markaasaa dadkii culimada ahaa iyo isagii iyo waxay aada ugu dadaaleen in ay dadka markaa yacni ka saxaan cibaadada alle xaggiisa keliya in in yacni ilaahay xaggiisa keliya cibaadadu inay ahaatay dadka inay ku saxaan sidaas oo ay shirkiga iyo wax la wadaajinta ka saxaan sidaa markay yeeleen sanadii ku xigtay xaalku intaas waa dhaamay tataarta waa laga adkaaday marka qofku marka waxaa la rabaa inuu fahmi karo meesha xalkiisa uu ka dhow yahay iyo meesha uunan ka dhoweyn dad marka yacnii dhahayo wardhibaana haysta cadow baana galay ilaahay aan u cararnaba aan dhehaynin sideebaa ilaahay subxaanahu watacaala uu guul iyo u siinayaa marka alla wuxuu leeyahay layastaklifanahum fi lardi yacbuduunanii xaala kownihim yacbuduunanii iyagoo icaabudayo ayaan dhulkii u dhiibayaa laa yushrikuuna xaalaynan la wadaajinaynin bi aniga cibaadada shay-an waxba aanay iigu daraynin cid kale aynan cibaadada waxba aynan iigu daraynin marka shardigan waa waa muhim maxaa yeelay xaaladu ama jumla ha ahaato ama mufrad ha ahaadee xaalku sidiisu waxaa weeyaan qaydun licaamilihi wasfun lisaaxibihi naxwada saasaa la dhahaa qaydun licaamilihi macnaha caamilkiisa caamilkiisa uu qeyd u yahay saaxibkiisana wasfi iyo tilmaanu u yahay marka layastakhlifannahum haddii caamilku uu yahay yacbuduunaniina xaalo ay tahay yacni markaas istikhlaafka la siinayaa waxaa qeyd iyo shardi u ah inay yihiin dad muwaxidiina ayb naxwada qofku marka inuu iska dhegaysto uun yacnii iskaga celceliyo keliya maahane inuu wax ku fahmaa la rabaa ayb istikhlaafkii marka shardi waxaa u ah kan yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-an waman kafara qofkii kufriyo bacda dalika kaagaa ka gadaale intaa ka gadaale qofkii kufriyo fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alfaasiquuna kuwa daacada rabbi ka tegayo ka baxay ah wa aqiimu salaata wa aatu zakaata wa atiicuu rasuula lacalakum turxamuun wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga wa aatuu siiya azakaata zakadana siiya wa atiicuu adeeca alrasuula rasuulka adeeca lacalakum turxamuuna likay turxamuu si laydinkugu naxariisto meeshanna marka khilaafaa la sheegay salaadii iyo zakadii baa laga dabamariyey oo waa maxay dadka khilaafada astaahilaa waa dad ilaahay ku xiran oo cibaadaadkiina la imaanayo caqiidadii yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-an waa taas cibaadaadkiina aawe waa kan wa aqiimu salaata wa aatu zakaata hadday marka isbartiibaduna buuxdo masaajidda subaxiina ay yar tahay laba ama saddex ama afar saf ay ku dukanayso dadkaasna ay muslimiin wada yihiin ka waran marka nacam goobihii marka yacnii malcabki meelihii lagu cayaaraya waa jib waay waa buuxaan konton kun boqol kun ayaa ku jirta nacam masaajiddiina faaruq waayo ilaahay nacam marka wa aqiimu salaata wa aatu zakaata ma ka soo baxnay markaa siday ahayd dhammaanteen ma u hayno ama badankeen iyadoo marka xaalku sidaas yahay haddaad tiraa koraan wax ka samayna oo aad tiraahdid yacni waxaan ku boodayaa un dowladnimo iyo siyaasadaan ku boodayaa haddaad tiraahdid sidii aad ku timaadaba uun meeshii waxaa weeyaan wax weyn laga heli maayo lianna dadkan laftoodaanba astaahilinba waxaan ayb walidaalika mar kastoo muxaawalo siyaasiya laysku dayo ama xagga kore in laga soo gala laysku dayo oo aan hoosna layska soo sixin mar walbo sidaa laysku dayo waxaad arkaysaa waa un la banjarayaa oo hoos unbaa loo dhacayaa sababkuna waxay tahay de wixii ilaahay khilaafada ku xirayaa meeshan aan markaa muuqanaynin wa aqiimuu ooga asalaata salaadii ooga wa aatuu siiya azakaata zakadiina siiya oo bixiya wa atiicuu adeeca alrasuula rasuulkana ku dayda oo adeeca oo qofku marka hadduu wax dulminayo rasuulkii kuma dayanin haddii uu cibaadaadkii la yacayo rasuulkii kuma dayanin waxyaabahaas oo dhan marka wa adiicuu arasuula diinkii oo dhan baa soo gelaya lacalakum turxamuuna likay turxamuu si laydinkugu naxariisto dadkan xarakaadka islaamiga laftoodana waxaad moodaa yacni wax badanba waxaad moodaa inaynanba isla fahmi karin maxaa yeelay dad baa intan hadda haddii la yidhaahdo waxa u arkayo markaa yacni qaabkaasi inaynan ahayn qaab yacni ummaddu ay ku gaari karto sharaf iyo cizi inay ku gaari karto ma umaleeyaan waana dheeraysanayaano waxaa laga yaabaa inay leeyihin meeqa sanaa lagu jiraan ee dadaalkiiba ma imaanin sidee baad adiga sanado u tirsaneen haddaad hal sano ku samayso waxaan ilaahay ku amraya waa helay khilaafadii nacam leanna wacdi alla waay nacam adigii dhaqaaqa dhaqaaq ma lihid haddana maca daalika waxaad leeda waqtigu waa dheeryahay culimada qaar baa waxay dhihi jireen zamankan nooleyd diinkana aada u fahamsanaa qaarkood baa waxay soo qaadan jireen gaa yacni imru-ulqays gabay uu tiriyey imru-ulqays baa waxaa dhacday nin isaga walaalkii amiya ayaa la dilay mase aabihiis inuu u aarow damcay boqorkii qaysar buu marka wax ka doonay boqorkaa marka qaysar de si sahla loogu tegi maayo isaga arkidiisa ma fududa aadidiisa ma sahlana howl baa ka sokayso markaasuu rag iyo dad buu watayoo waa dhaqaaqay marka qaysar buu marka u socdaa markaabaa ninkii la socdaya marka wuxuu yidhi war waan rafaadnay buu yidhi meeshiina weli ma hayno markaasuu wuxuu yidhi bakaa saaxibii lamaa ra-a darba duunahu wa ayqana anaa laaxiqaani biqaysara ninkii marka calaacalkiisi iyo wixiisii uu sheegay markaasuu wadu wuxuu yidhi inamaa nuxaawilu mulkan annagu waxa aan xaawilaynaa waa mulki ayaan isku dayeynaa inaan wax ka helno labaan marka mid noqonaynaa buu yidhi fanu fa namuuta aw nucdaraa saasoo kalea ku jirta labay mid tahay ama waa dhimanaynaa annagoon gaarin oo dad laakiin dadaalayay iyagoo socdaan yacni dadkaasi waa dadaalayeenoo meeshay u dhaqaaqayeen waa u socdeen ayaa la dhahayaa waa naloo waa dhimanaynaayo waa naloo cudur daarayaa ta labaad waxay tahay kale inaanba gaarino wixii aan rabno labo inaan gaarno amase inaan gaari weyno sokadeed dhimanno laakiin dadku ay noo cudur daaraan oo ay yidhaahdaan wallahi nimankan waa dadaalayeen hawsha iyaga ay rabeen waa u dadaalayeen in la dhaho marka isaga wuxuu usoo qaadan jiray haddii muslimiintu camalka saalixa iyo iimaanka iyo cibaadaadkii ay ku dadaalaan xaggaasna ay u socdaan iyagoo aan wax gaarin xataa hadday dhintaan qaarkood waa fiicna waa fiicnaan hadday gaaraanna wayba ku gaarayaan wacdigan alle waa fiican iyadana markaan leeyahay marka cibaadaadku cibaadaad gaara kama wado keliya salaada iyo zakada hadda aayaddu ay sheegtay macnaha ku jiraa waxay tahay iyagu waa cinwaanka cibaadaadka badaniga ah salaada cinwaan ay u tahay maaligana zakada asal oo cinwaan u ah wa ilaa cibaadaadka oo dhan waajibkaa in lala imaadaa la rabaa sida sharciga u amrayna loola imaado saa adugu maskaxdaada kaga rakibata maya marka allah wuxuu yidhi waaqiimuu oga asalaata salaadii oga waatuu siiya azakaata zakada siiya waaطiicuu aطeeca alrasuula rasuulka aطeeca lacalakum turxamuuna likay turxamuu si laydinkugu naxariisto laa taxsabana aladiina kafaruu mucjiziina fi lardi dhulka de markaa aayadahan sababu nusuulka aayadda hore waxay ahayd baan dhahnay saxaabadii inay leeyihiin hubkii un baan wadnaa goor baan dhigaynaa amni goor baan helaynaa dhulka waxaad moodaa de markaasi gaaladii baa marka ku or orod badan markaas baa alla nebigiisa wuxuu leeyahay laa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin alladiina kuwa kafaruu kufriyey mucjiziina inay cajzi gelinayaan allaha alle yacni fil ardi dhulka korkiisa inay alle ku cajzi gelinayaanay ka ordi karaan oo ay ka fakan karaan ha u malaynin wama-waahum meesha ay u dunmayaanna annaaru naar weeyaan walabi-sa waxaa baas le almasiiru meel loo ahaado gaaladan marka orooradkooda iyo tugtugtooda waxba ha la yaabino ha u malaynin in iyaga alla ay ka baxsan karaan laa taxsabana aladiina kuwii ha u malaynin kafaruu kufriyey mucjiziina inay cajzi gelinayaan allaha alle yani ay saasa u qadaraan fil ardi dhulka korkiisa inay ilaahay ku cajzi gelin karaan ha u malaynin sidaa suuratu alanfaalna waa kusoo marnay laa yaxsabana aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun iyagu yaynan saa u malaynin inay ilaahay ka hormarayaan ay ka fakan karaan waxaa kaloo sidoo kale yacni aan soo marnay laa yaguranaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad gadgadoonka ay ku gadgadoomayaan dhulka yaynan ku kadinin oo ha ku kadsoomin mataacun qaliilun waay uma ma'waahum jahannamu waa raaxayn yar marka dambena jahanamaa ay u hoyanayaan walabi-sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaadaa baas lahaatay yaa ayuha aladiina aamanuu liyasta-dinkum aladiina malakat aymaanukum markii alla uu kasoo hadlay isti-idaankii caamka ahaa oo qof markuu guri uuna lahayn gelayo isti-idaan ha weydiisto yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan gayra buyuutikum xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahlihaa marka si guud looga hadlay ayaa halkan waxaa laga hadlayaa isti-idaan khaas ah istiidaanka khaaskaana waxay tahay dadka guryaha ka shaqeeya ee addoommada ah maalan beriga addoome ayaa jiri jireene iyo ilmaha yaryaree guriga joogo laakiin aan qaan gaarin laakiin cawrada fahmi karo oo dadka cawradooda iyo garan karo kuwaasi iyaga marka sidee bay u isti-idaan qaadanayaan oo guryaha usoo gelayaan marka isti-idaankani laba siba khaas buu ku yahay marka hore wuxuu gaar u yahay dadka guryaha joogo oo guriga iskula nool ilmaha yaryarkaa iyo dadka ka adeega guryaha dhinaca waa ka khaas dhinac kalena waa ka khaasoo waqtiyada xaggiisa saddex waqti bay aayaddan tilmaami doontaa oo markaa dadku badanaa dharka ay iska khafiifiyaan weliba waayiha waayahaas hore guryuhu waxay iska ahaan jireen albaaba saasa ma lahaa jirin xaalku waa iska darnaa marka waxaa dhacdaba marka qofka inuu gurigii markaa markuu is yidhaahdo duhurkii naso oo xoogaa dharka uu iska fududeeyo sariirtiisa iyo uu koro waxaa laga yaabaa haddaan isti-idaan iyo la weydiisanina isha marka inay aada ugu dhici og tahay saddex waqti oo gaar ah baa si gaar aayad aayaddan marka ay u xuseen bal fiiri sharciga sida uu aadaabta u ilaalinayo markii horena aadaab caamay ahayd middaana dadka guryaha jooga say u noolaanayaan marka alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow liyasta-din ha idin qaateen kum idinka ha idinka idin qaateen aladiina kuwa malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiina kuwa ay hanatay addoommadii waaye ha idinka fasax qaateen istiidaan ha idin weydiisteen iyo waladiina kuwii lam yabluquu aan gaarin alxuluma qaangaarka kuwa aan qaangaarka gaarin laakiin cawrada fahmi karo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin kuwiina xorta ah waa ilmaha aada dhasheen iyo dadkaa guryaha jooga iyo ilmaha yaryarka halaatha maraatin fii thalaatthi maraatin saddex jeer dhexdeeda saddex waqti dhexdii ha idinka fasax qaateen markay idiin soo gelayaan min qabli salaati alfajri salaada subax horteed inta aan lagala gelin leanna dadku markaa waa jiifaan min qabli salaati alfajri waa beriga salaadiisa ka hor iyo waxiina goorta tadacuuna aada dhigaysaan hiyaabakum dharkiina marka aada dhiganaysaan min aldahirati duhurkana ah xilliga duhurkii oo aada dharka dhiganaysaan ood xoogaa nasanaysaan ood hurdaysaan wa min bacdi salaati alcishaai salaada cishaha cishaha salaadiisa ka gadaalana ha fasax qaateen waa saddex waqti halaathu cawraatin haadihi tani saddexdan waqti halaathu cawraatin saddex cawro waay saddex waqti oo aan dadku markaa asturkoodu aada u xoog badnayn waay ayb haadihi tani halaathu cawraatin saddex cawro weeyaan lakum idinka idiin sugnaatay idiin ahaatay laysa ma ahanin calaykum idinka korkiina walaa calayhim iyo iyaga dushooda kuwaa lasoo sheegay junaaxun wax dembi ah dushiina ma ahaanin fi dukhuuli calaykum min gayri istiidaanin inay idiin soo galaan iyagoon istiidaan idin weydiisanin ayb bacdahunna yacni gadaashooda waqtiyadaa saddexdaa gadaashooda ayb dawaafuuna hum iyagu dawaafuuna kuwa idin dhex qaado waayo calaykum idinka korkiina idinku wareego waayo bacdukum qaarkiin yatuufu wou dul wareegayaa calaa bacdin qaarka kaleu dul wareegayaa kadalika sidaadaas oo kale yubayinu llahu alla u cadaynayaa lakum idinka idinkugu cadaynaya alaayaati aayadaha wallaahu alla caliimun weeyaan mid ogaal badan oo dadka axkaa waxa u fiican ku ogaal badan xakiimun falsan oo xikmad badan oo shayga meesha uu leeyahay dhigayo waidaa haddii balaqa uu gaaro al atfaalu ilmihii yaryaraa minkum xaalay idinka idinka mid yihiin alxuluma qaangaarka falyasta-dinuu ha idin qaateen kamaa sidii ista-dana oo u idin qaadanaya aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeya oo aayaddii caamka ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tasta'nisuu watusallimuu calaa ahliha sidaa ha u idin qaateen markaas kadalika sidaadaas oo kale yubayin allahu alla u cadaynayaa lakum idinka idinkugu cadaynayaa aayaatihi aayaadkiisa wallahu alla caliimun alla cilmi badan waa xakiimun falsan ayb aayadda alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow liyasta-dinkum ha idinka idin dalbadeen laamku laamul amri waay aladiina kuwii ha idinka idin dalbadeen malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiina waa addoomihiina iyo waladiina kuwii addoomihii marka gurigay ka shaqaynayaan mar hadday guriga ka shaqaynayaan dadku laba xaalad waa guriga looga shaqeeyo xaalado waxaa jira ayagu ay isjiraan oo cawradooda u asturan tahay iyo xaalado xoogaa qofka uunan cawradiisu isku tootoosnayn haddana guryaha berigaa ma lahayn de albaaba layska soo xirto iyo waxaa ma lahaan jirin xaaladahaas marka qofku uu iska hurdayo ay dhici kartana cawradiisu inay markaa muuqato ayaa marka kuwan guryaha jooga laga ilaalinaya waayo iyaga haddii la yidhaha mar kasto yacni idin qaata guryihiina inay joogaan la rabo xaraj badan baa ku jirayo marka waqtiyadu ay dadku ayagu is asturi karaanna waa la waa gaar iyaga dadkaa laga rabaa inay isqariyaan ee waqtiyada laakiin dadku hadda raaxadoodii in laga qaado raaxadiina maaha waqtiga raaxadu marka waa inaynan guryaha gelin ilaa inay gargaraacaan oo istiidaan weydiistaan ma ahani ta labaad aayadda ilmahana waa lagu tarbiyeynayaa marka ilmaha guryaha joogo ee mumayisiintae toddoba mar hadduu soo gaaro sideed sagaal toban uu jiro cawro macnaheedaba uu fahmi karo qaangaarna uunan ahayn saddexdaa waqti in la yidhaaho waa guriga ha iskaga soo ordin ha iska soo gelin oo aabihii iyo hooyadii xataa hadday gurigii ku jiraan inuu usoo gargaraaco walaalihii gabdhaha hadday ku jiraan sidoo kale inuu gargaraaco yani maxaa yeele waqtiyadaasi dadku xaal xaalkoodu si kala waay oo qofku marka cawradiisii waxaa laga yaabaa inuu arko oo ishaadii marka ay ku dhacdo tacaaliimta marka islaamka uu bixinayo saas waay ha idin qaateen marka halaatha maraatin waa halaatha maraatin marka darafnimaa lagu nasbinaya daraf mar haddii la yidhi fii baa lasoo qadaraya leanna darafku waa mafcuulu fii ayb marka mafcuulu fiihi marka halaatha maraatin fii thalaatthi maraatin saddex jeer dhexdooda ha idin qaateen waay saddexdii baa marka la fasiraya min qabli salaati alfajri salaada subax ka hor salaada subax dadkii weli uma soo kicin ka hor waqtigaada dadku waa jiifaan marka waa in marka guriga la gelayo la idin qaataa fajarka salaadiisa ka hor iyo waxiina goortii tadacuuna aada dhiganaysaan hiyaabakum dharkiina min aldahirati duhurkana ah waqtiga qayluulada waa dadku ay seexanayaan ama ha noqoto yacni duhurka ka hor dadka qaar duhurka ka hor ay seexdaan qayluuladana macnaa luqa ahaan saas waaye ama duhurka kadib dadka markay qadeeyaan qaarkood marka yacni way seexdaan ilaa casirkii oo kale ay iska indhagaduudsadaan dabadeed casirkii bay markaas shaqado salaadoodii iyo shaqadoodii wixii ka dhimana markaa ay qabsadaan waqtigaas la hurdayana guryaha marka la gelaya idin hala qaato ha qaateen waa idin marka khaas ah qolooyin khaasana loo lagu amrayo wa min bacdi salaati alcishaai cishaha salaadiisa ka gadaale waa la seexanaa waqtigaas qofku hadduu cisho tukado jiif oo isku diyaariyey walidaalika xilligaa in dadka loo yimaadana maba ahan banaan qof marti a waa la gartay laakiin qof iska socdo oo saddex saac guri iska soo garaacayo sheeko u imaanayo ama dhahaya yacni waa iska kaasoo salaamaya waa qaab daradaas marka dad saas yeelayaad arkaysaa ma fiicna taas maxaa yeelay qofkii waqtigii uu seexan lahaa waay adigiina waa ku dhibsanaa inuu iga tag ku yiraahdo marka qofku inuu marka waxaa laga rabaa waqtiyada sheekadana waqtiyada bacd alcishaha ka bacdina waa la waa nahyi baa kusoo arooray haddaan markaasda cilmi iyo la akhrisanaynin ama aan marti loo sheekeyneynin ama qofka ehelkiisa uunan u sheekeyneynin ayb aayaddan waxaa laga qaatay wa min bacdi salaati alcishaai salaada cishaha in cisho la yidhaahdo xadiid marka waxaa jiro nebigu sal l slam uu yidhi saxeixa ku sugan ree baadiyuhu yaysan idinkaga qaalib noqonin cala smi salaatikum salaadiina magaceeda ree baadiyuhu waxay dhahaan catama salaat lcatama ayay leeyihin salaat lcatama marka khilaaf ulowlaa ku jiro waa laga fiican yahay salaat lcishaa in la dhahaa fiican markaasuu wuxuu yidhi hiya fii kitaab illahi ilaahay kitaabkiisa u akaabo min bacdi salaati alcishaai baa ilahay marka meeshaasna fiqi weyn baa ku jiro fiqiga wuxuu yahay waxaa la diidayaa in reer baadiye laysku shabaho ibnu taymiya kitaabkiisa iqtidaau siraat ilmustaqiimka saddex qolo in laysku shabahaa laga reebaa dadku yiraahdaa shaydaan in laysku shabaho afar qolo baan dhaho shaydaan waa layska reebay qofka inuu isku shabaho gaaladii in laysku shabahaa waa layska reebay waxaa layska reebay in laysku shabaho xoolaha xayawaanka ama xoolaha iyo in laysku shabaho axaadiid badan baa nebigu uu leeyahay saa ha isku ekaysiinina falaa yabruk kamaa yabruku lbaciir yacni siyaabo badan yani salaadda hadduu qofka tukanayo una u fariisanin sida eyga ufari u fariistoo kale dugaagga siduu jeeniyaha u fidsadoo kale marka la sujuudayo ha u fidsanina qolada afaraad waxay tahay reer baadiyaha in lagu daydo oo tanaaba ka mid a yacni reer baadiyaha inaan salaadiina idinkaga adkaanin salaatulcishaa dhaha iyaga maxaa yeeley catama iyaga waxay ugu magacaabayaan markaasay geela soo hooyaan waa soo yacni caweysiiyaan marka salaaddii caweysintay ku magacaabayaan ilaahayna salaatulcishaa buu kuma idinka marka iyaga isdilaaxooda ha raacinayo yaan iyaga lagu dayanina yaan la raacin isdilaaxooda maxaa marka saa loo leeyahay reer baadiyuhu laba shay baa isku darsaday jahli iyo qallafsanaan haddaad marka iyaga ku aad ku dayataan ku dayataanna sidoodaad jahli ugu sugnaanaysaan waana qallafsanaanaysaan inta badanna marka walidaalika allah waa ka dhahay alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaruu an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih yani ma laga wado reer baadiye kasta waa gaal ma laga wado ee gaalada marka la fiiriyo kuwa reer baadiyaha iyo kuwa magaalka joogo kuwa reer baadiyaha gaalnimada kusii adag kusii daran iyo inaan rasuul la tixgelinaynin iyo waxyaabaha ee hadday muslimiinta dhexdooda ay yihiinna qalafsanaan waa ku jirtaa oo xadiidkii waatou ahaa man badaa jafaa ninkii baadiye galo oo reer baadiye noqdo jafaa waa qaladaha salaad jamaaco ma dukanaayo jumco ma tukanaayo wacdi ma arkaayo ma fiicna marka nacam haddii laakiin magaaladu fitno ka dhacdo diinkaagii aada ku haysan weyso magaalada ee markaas labada mafsado inaad baadiye gashaa roon markaas walidaalika nebigu wuxuu suneeyey marka fitanku ay bataan qofku inuu ari raac iska noqdo arigiisa iska jiro oo fitnada magaalada iyo waxa uu ka maqnaado laakiin taas waa haddii aadan khayrna ka helaynin shar badanna diinkaaga uga cabsato ayb marka magaaladu hadda inay ka fiican tahay baadiyuhuna waxaaba tusaya ilaahay ambiyada wuxuu kasoo bixin jiray magaalooyinka magaalooyinaa laga soo bixin jiray baadiye lagama keeni jirin ayb marka wuxuu leeyahay alle saddexdaa waqti wa min bacdi salaati alcishaai cishaha salaadeeda gadaasheedana sidaasoo kale marka yacni ha idin dalbadeen saddexdaa waqti halaathu cawraatin haadihi saddex tan kuwan la sheegay saddexdaa halaathu cawraatin saddex cawro waayo lakum idinka yay idin ahaadeen saddex cawray idin yihiin saddexdan waqti laysa ma ahanin calaykum calaykum korkiina walaa calayhim iyo iyaga dushooda junaaxun wax dembi ah bacdahuna gadaashooda saddexdan gadaashooda wixii aan saddexdan ahayn wax dembiya ma ahan markaa in aynan isti-idaan ilmaha yareerkaa aynan weydiisanin maxaa yeeley saddexdan waqti wixii aan ahayn dadku ayagaaba is dhowrsanba hadda xaalad oo cawradoodu faydan tahay iyo maaha ee ilmihii guriga joogayna waayo un ilmahani dawaafuuna hum iyaga ilmaha aada dhasheen ee qaangaarka ku dhow iyo kuwa idiin adeegaba dawaafuuna weeyaan kuwa dawaafayo wareegayo calaykum idinka dushiina ku wareegayo waaye bacdukum qaarkiin yatuufu wou dul waa wareegayaa calaa bacdin qaarka kaleu ku dul wareegayaa marka cillo waayo marka tan dawaafuuna calaykum bacdukum calaa bacdin waa cilada iyaga isti-idaanka looga khafiifiyey saddex waqti keliya la yidhi ayagu isti-idaan ha weydiistaan intii kale aawe laa dembi laysa calaykum walaa calayhim junaaxun a layidhi marka takfiifkaasi maxaa keenay takfiifku waxaa keenay mashaqada leanna maxaa yeelay dawaafuuna calaykum bacdukum calaa bacdin maadaama ay maanta dhan dan idinka dhexayso shaqa idinka dhexayso oo idin dul wareegayaan markasta isti-idaan hala weydiista haddii la dhaho arrintaa mashaqay noqonee qaacido fiqigana waxay tahay almashaqatu tajlibu taysiir meeshii mashaqa timaado yusri buu sharcigu keena marka haddii la yidhaha kuwaan mar walba isti-idaan ha weydiistaan dhib lagama baxaayo mar haddii mashaqa timid marka taysiiraa imaanayo marka meeshaas ayb cilay marka xukunku u tahay jumladan dawaafuuna calaykum bacdukum calaa bacdin sidaanoo kalena nebigu markii la weydiiyey sal l slam uu yidhi mukulaalaha iyo abu qataada xadiid uu warinayo waxaa jiray gabar uu sadog u ahaa ayaa biyo usoo shubtay oo wiilkiisa qabay mukulaal baa timid biyihii bay iska cabtay marka markaasuu weelkii u jalleeciyey markay biyihii cabtay buu ka weyse qaatay biyihii intii usoo hartay buu ku weysaystay markaasay gabadhii aada ula yaabtay iyagoo iyadoo fiirinaysa u arkay markaasay ayuu yidhi miyaad ila yaabaysa ahaa markaasuu yihi nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi dhib male kuwaani mukulaalaha iyo inamaa inamaa hiya min aa hiya min atawaafiina calaykum waxay ka mid tahay mukulaashu waxay ka mid tahay kuwa idinku dul wareega maanta dhan yani mukulaashii gurigay iska joogtaa waa xayawaan mar walba dadkii saa uun ugu dhex jiro haddii iyada waa najaas la dhaho marka ee maanta dhan uun waxaa imaanaysa marka maradii dhaq korkii dhaq weelkii dhaq maadaama markay ay imaanayso culayskaa faraha badan uu imaanayo waa la idinka fududeeyey oo mukulaashu najaas maaha marka ayb mas'alo kale waayo de mukulaashii de iyadoo saxaro iyo wax xun afka kula jirta iyo ama yacni wax najaasa haddii la arkoo kale weel gashata iyo yacni mas'alo fiqhiga lagu yiraahdo tacaarud اlasli wadaahir halkaan hadda baabkeeda maahan waa mas'alo qawaacidka fiqhiga lagu bartaa hadday asal iyo daahir iska hor yimaadaan leanna iyadu asal waa daahir hadda daahir waxaa oo lays leeyahay armayna yacni dhanni haalib ah baa wuxuu noqday inay amay najaas iyo wax soo cuntay ama adigii baa mar mar arkaayey inay tirtiratay ama ka tagtay ama biyo afgelisay iyo wax kale war uma haysid daahirkaasna marka xoog buu leeyahay marka asalka iyo daahirku markay iska hor yimaadaan see la yeelayaa iyadu marka waxaa weeyaan baab kale oo markaa marba qaraa-in iyo waxbay wax ku rajaxaan kadalika sidaadaas oo kale yubayin allahu alla u cadaynayaa lakum idinka idinkugu cadaynayaa al-aayaati aayadaha wallahu alla caliimun mid ogaal badan waaye xakiimun falsan dadka waxa ay baahida u qabaan ilaahay waa mid ku cilmi badan waana xikmad badan yahay shay walba booskiisu dhigaya waidaa balaga alatfaalu minkum alxulum waidaa haddii balaga ay gaaraan alatfaalu ilmaha yareerka ah minkum xaalay idinka idinka mid yihiin alxuluma qaangaar hadday gaaraan falyasta-dinuu ha idin dalbadeen kamaa sidii oo kale ha u idin dalbadeen ista-dana oo u idin dalbaday aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey min alaxraari walkibaari dadkii waaweynaa marka yacni saa ha u idin dalbadaan cunugan waa yaryahay waa weyn hadda yacni waa qaangaaray dad marka ajnebi iyo ka-a buu rabaa si uu ula nool yahay buu rabaa inuu markaa ka idin qaato marka wuxuu u idin qaadanayaa sida dadka waaweyn ayb kadalika sidaadaas oo kale yubayinu llahu alla idinkugu cadaynayaa lakum idinka aayaatihi aayaadkiisa uu idinkugu cadaynayaa wallaahu alleh caliimun mid cilmi badan waaye xakiimun falsan xikmad badan wاlqawaacidu min الnisaءi alatii laa yarjuuna nikaxa falaysa calayhina junaaxu an yadacna hiyaabahuna غayra mutabarijaati bالziina halkana mashaqada waxaa ka mida marka haweentu hadday waayeel ay noqoto oo iyadii marka ay dhalmadiina ka go-day qurux hadda la ishtihaynayo ama yacni isha lala raacayaana aanay jirin markaas yacni xijaabkii iyada la faray awal inay xoogaa markaa yacni iska khafiifin karto ama ay iska dhigi karto iyadoo aan ziino iyo waxaa raadinaynin oo ziinadeeda iyo waxaa ziino aan inay soo muujiso aynan ka ahayn sidaa marka in loo ruqseeyey mashaqadaa iyadana fudaydkaaba ilaahay u keenay marka alla wuxuu yihi walqawaacidu kuwa fadhiyo haweenka fadhiya maxay ka fadhiyaanna guuray ka fadhiyaan guur male xaydkiibay ka fadhiyaan dhalmadiibay ka fadhiyaan mid hadda markaa yacni la ishtihaynayana ma aha min annisaai xaalay haweenkii ka mid yihiin allaatii haweenka oo laa yarjuuna aan rajaynaynin oon quudaraynaynin nikaaxan nikaax aan rajaynaynin falaysa ma ahaanin calayhina iyaga korkooda junaaxun wax dembiya dushooda ma ahaanin an yadacna inay dhigaan hiyaabahuna min bacdi hiyaabihina dharkooda wax ka mid a hiyaabahuna ay bacda hiyaabihinna waa dharkoodii wax ka mid a ee dharkao dhan ay dhigaayaan lagama wado hayra mutabarijaatin kuwa muujinayo xaalaynan ahayn kuwa ismuujinayo biziinatin isku muujinayo xaalaynan ahayn wa an yastacfifna inay isdhowraan oo ay dhowritaanka dalbaan oo ay dharkoodii sidii hore u wataan ayaa khayrun khayr badan lahuna iyaga u khayr badan sina marka waa sida u bannaan si kalena waa sida u fiican fiiri sharciga nasteexadiisa arag alqawaacidu jamcu qaacidin weeyaan kuwa fadhiya waxaana laga wadaa fadhinta guurkii iyo xaydkii iyo dhalmadii iyo nimankii markaa yacni soo damcayay iyo waxyaabahaasay ka fadhisaa ayb walqawaacidu kuwii fadhiyey min annisaai xaalay haweenka ka mid yihiin allaatii kuwaas oo laa yarjuuna aan rajaynaynin nikaaxan aan rajaynaynin falaysa calayhina khabarkii marka mubtadaha falaysa daas fa-dan marka maxaa loo geliyey alqawaacidu wasfi waaye al baa gashay ashaasina waxay u eg tahay asha maadaama ay markaa yacnii shardi asmaada shardigaa iyo ay ka mid tahay macnaha shardiguna oo wato markaa yacni macno shardi meeshaa uu ku jiro ayaa jawaab markaa sidii jawaabu shardi loola dhaqmay khabarkii fa-da saasaa loo geliyay falaysa ma ahanin calayhina iyaga korkooda junaaxun wax dembi ah an yadacna inay dhigaan hiyaabahuna bacda hiyaabihina dharkooda qaar ka mid a qaarkaas ay dhigayaanna waa maxay waa jilbaabka kore weeyaan iyo marada khimaarka ay kasii kor marinayso iyo kuwaasay iska fududeyn kartaa laakiin khimaarkii iyo yacnii cambuurkii dheeraa ee weynaa ma dhigaysa kaas asaga lan hadday cambuurkii dhigto khimaarkiina ay dhigto dee korkeedii dhan baaba qaawan markaas hiyaabahunna marka dharkii dhanay iska dhigeen maahane bacda hiyaabihinna waay bacdiga ay dhigaysana waa dharka kore waay oo jilbaabka iyo ah markaa ay dhigaysana maxaa marka loo loogu sii shardiyey oo lagu lagu qeyday hayra mutabarijaatin kuwa markaa yacnii lasoo bannaan baxayo biziinatin ziino kuwa lasoo bannaan baxayo xaalaynan ahayn iyagoon ziino lasoo bannaan baxaynin marka haweenta haddii xataa dhalmadii ay gooysay ama yacni xaydku ka go-ay waxaa dhici karta in da iska dhow xaydku uga go-o afartan iyo wax lamida xaydku uga go-o haween marka afartan iyo jirtana qaacido ma lagu tilmaami karaa mid iska fadhisa maya afartan konton waa la ishtihayn karaa waa la ishtihayn karaa guurna waa laga raadi karaa taas iyada lafteedana waa dhacdaa inay guur dalabtada ewalqawaacidida culimada waxay ku dabdiyaan haween uun duqowday isla markaana yacnii indhuhu markaa aynan qabanaynin ama aan markaa shahwo iyo wax lamida aan laga xaggeeda loo soo fiirinaynin macnuhu saas un weeyaan wa an yastacfifna inay isdhowraana khayrun lahuna iyaga u khayr badan wa an yastacfifna marka dharkooda inay wataan oo sidoodaas ay ahaadaan ayaa u wanaag badan wallaahu alle samiicun weeyaan mid maqlid badan caliimun ogaal badan waay alle laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xaraj laysa ma ahanin cala alacmaa in dhoolaha korkiisa xarajun wax dembi ah walaa cala alacraji jiiska korkiisa ma ahaanin xarajun wax dembi ah walaa cala almariidi kan jiran korkiisana ma ahaanin xarajun wax dembi ah walaa calaa anfusikum nafihiina korkeedana xarajun wax dembi ah ma ahaanin an taakuluu fi an taakuluu inaad cuntaan min buyuutikum aa ka cuntaan guryihiina ilaa aakhiri laaya aayaddan marka warkeedu aada u badan yahay marka lasoo koobana laba siba marka aayaddan waa looga warbixiyaa mid waxay tahay dembigan in dhoolaha iyo kan jiiska ah iyo midka mariidkaa laga kor yeelay waa maxay dembigaasi yacnii shaygaa laleeyahay wax dembiya kuma jiraa waa maxay laba tafsiira ku jirto tafsiir waxaa weeyaan jihaadka tafsiirka jihaadka markaan ku macnayno suuratu suuratu lfatxina aayadda ku jirtay la mid noqonaysaayo laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xaraj suuratu suuratu towbana waxaan kusoo marnay laysa cala almardaa halkaana markaa laysa cala alducafaai walaa cala almardaa halkaana waa kusoo marnay iyadana dadka jiran iyo kuwa ducafada iyo dembi korkooda inuunan ahayn hadday jihaadka ka tagaan asxaabulacdaar waa si tafsiir aayadda sidaas waa tafsiirka labaad ee aayadda ku jira waxaa la dhahayaa macnuhu waxay tahay dadkii yacni asxaabta ee waxay aada dhib uga dareemi jireen inay qof indhoolaa wax la cunaan qof jiisa inay wax la cunaan qof jiran inay wax la cunaan sababtana waxay isdhihi jireen armaad sadkiisa wax ka cune sababtoo indhoolihii wax uma jeedo cuntada waxa fiican iyo wax kale ma arkaayo kan jiiska ah si fiican uma fadhiisan karo fadhigii waa dhibayaa midka jiran de jiradu wax badan bay ka celinaysaa inuu cuno armaa marka waxay isleeyihiin sadkiisii amaad qaadataan binaan calaa dalika marka waa iska ilaalin jireen marka aayaddan baa marka timida waxaa laleeya wax dhiba male inaad dadkaa la cuntaan labadaas macnaa ugu waaweyn aayadda dhinac kalena aayaddan waxaa looga baxfiyaa wax naskiya ma ku jiraa mase kuma jiro qaar baa waxay leeyihin waa ku jiraa naski walaa calaa anfusikum inta ka dambaysa waa mansuuqay leeyihiin oo marka say mansuuq ku tahay waxay mansuuq ku tahay markii hore guryuhu albaab iyo malahaa jirin qofku markaa intuu u galo qofkan kale ayuu wax ka cuni jiray gurigiisa gadaal dambe markaa guryihii markii ay yeesheen albaaba iyo dayd iyo waxa ay yeesheen ee markaa inaan la gelinaaba timid kabacdi marka waxay leeyihin aayaddan waa intii hore markii hore ka warame walaa calaa anfusikum inta ka dambayso ayb qaar waxay leeyihin aayadda iyadaaba naasikha ah oo maxay nasakday yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaطili ilaa an takuna tijaaratan can taraadin minkum ayay waay taasaa waxay keentay qofku inuunan qof kale wax ka cunin meeshiisa markaas ilaa tijaaro inuu uga cuna maahani sidii kaleu iskaga dhaafay markaas aayaddan timido dadka qaraabada iyo indhoolaha in wax lala cuno iyo waxaas oo dhan inaynan dhib lahayn adugu wararkaas faraha badan ayaa aayadda ku jiro marka qaala tacaala allah wuxuu yidhi laysa ma aha nin cala al acmaa indhoolihii korkiisa xarajun wax dembiya in wax lala cuno walaa cala alacraji jiiska korkiisana xarajun wax dembiya ma ahaanin walaa cala almariidi kii jiranaana dushiisa ma ahaanin xarajun wax dembi ah ayb ayb aayaddaas marka yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum markay soo degtay saxaabada marka waxay dareemeenayeen muslimiinta inay wax la cunaan dadkaas yacni naafada ah inay wax la cunaanay dhib ka dareemeen dhib male baa marka la yidhi binaan calaa dalika aayadda marka naasikha ku tahayo aayaddaas kale nasakhay bay leeyihiin laakiin waa nooc un marka yacni takhsiis iyo wax lamida unbaa la dhihi karaa calaa kulli walaa calaa anfusikum nafihiina korkoodana wax dembiya ma ahaanin ay xarajun dembi ma ahaanin an ta'kuluu fi an ta'kuluu inaad cuntaan min buyuutikum guryihiina inaad wax ka cuntaan wax dhiba ma leh ow buyuuti aabaa'ikum aabbayaalkiin guryahooda inaad wax ka cuntaanna dhib ma leh ow buyuuti ummahaatikum hooyooyinkiina guryahooda inaad wax ka cuntaanna dhib ma leh ow buyuuti ikhwaanikum walaalihiin inaad ka cuntaan guryahoodana dhib ma leh ow buyuuti akhawaatikum walaalihiin gabdhaha guryahooda inaad ka cuntaanna dhib ma leh ow buyuuti acmaamikum adeeradiin guryahooda inaad ka cuntaan dhib ma leh ow buyuuti cammaatikum eedooyinkiina guryahooda inaad ka cuntaan dhib ma leh ow buyuuti akhwaalikum abtiyaalkiin guryahooda inaad ka cuntaan dhib ma leh ow buyuuti khaalaatikum habareeryaalkiina guryahooda inaad ka cuntaan dhib ma leh ow maa inaad ka cuntaan malagtum aada hanateen mafaatixahu furayaalkiisa shay aada furihiisii adiga hayso ood mas-uul ka tahay ood maamulayso inaad wax ka cunta dhib malaha wax ka cuntada waxaa laga wadaa beertii baad matalan adigu ka shaqaysaa geed miroodkii aad abuureysaa hawshiisaad wadaa mirihii marka hal miro inaad ka cunto iyo wax lamida ama inaad markaas wax ka cunto adoon faraqa ku shubanaynin oo aan dembiil ka buuxsanaynin inaad marka waxaa ka cunta furihiisa adigo aada gacanta ku haysa iyo maamulkiisa dhib ma leh ow amase sadiiqikum saaxiibkii gurigiisii inaad wax ka cuntaan dhib ma leh ayb intan marka dhib ma leh marka la leeyahay iyaga biduuni istiidaan maa laga wadaa inaad marka iska gashaan ood iska cuntaan miyaa laga wadaa culimada qaar waxay leeyihiin istiidaan baa shardi ah maxaa yeelay qofna maalkiisa in la cuno ma banaana ilaa can diibi nafsin minhu isagoo raalli ka amaahan qaar baa waxay leeyihin maya qaraabada xaqaa lagu leeyahay iyaga nacam waxba inuu weydiistaa uma baahna qaar saasay dhahayaan meel kale iyadana waxay tahay marka istiidaan in la helaa waa fiican tahay waa waa lagama maarmaan ayib meel kalena aayadda ku jirtaade waxay tahay aaw ilmihi nacam ilmihii lama sheegin ow buyuuti abnaa'ikum lama dhihin ilmi wiilashiina guryahooda inaad ka cuntaan dhib male lama mala dhihin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa odayga ama hooyadu cunuga ou dhalay inuusan ka cuni karin gurigiisa maya laba waraa marka meeshaa ku jira culimada qaar waxay dhaheen min buyuutikum bayba soo gelay iyada taas oo dhib male inaad guryihiina wax ka cuntaan wiilkaaga gurigiisa gurigaaga waay gabadhaada gurigeeda waa yacni isaga guri nin kale leeyahay waayo dabcan laakiin waxay iyadu ay leedahay dabcan waa gaarka maamkaas waxaa kaloo ku jira isagana qaar marka halkaasay geliyeen min buyuutikumta ilmahaaga marka laleeyahy ilmahaaga ilmahay dhalaanna waa un ilmahaaga meeshaa marka xadiid bay soo qaataan xoogaa war ku jiro anta wa maaluka liabiika adiga iyo maalkaagaba aabbaha ayaa ku leh meeshaa marka fuqahada qaar waxay ka qaataan odayga hadduu ilmaha maalka cunugiisa maalkiisa uu gado ee uu iska qaato wax dhibi male bay leeyihiin gad beecaasuna waa ansaxayaa sababtoo ah maalka iyo cunugabaa saa iska leh iyo wiilku qaarna waxay leeyiin maya xadiidkaasi saxiix ma aha hadday marka xadiidka saxiix maaha la yidhaaha min buyuutikumna aan lagu darin ilmaha gurigooda ayaan wax laga cunin maa aayaddu ay tusee maya kuwan baa min baabi owla looga qiyaas qaadana haddii la yidhi min buyuuti aabaa'ikum aw buyuuti ummahaatikum aw buyuuti ikhwaanikum walaalkaa gurigiisa waxaa ka cuni kartaa haddii la yidhi ee wiilka aad dhashay iyo walaalkaa kee qaraaba ahaan dhowo wiilkaa dhashaa dhow haddii kaas marka la yidhi kan min baabi owlaa waay sidaas marka in loo macneeyo labadaas ama meeshaa la geliyo ama min baabi alistinbaad lagu keena labadaba marka way waa suuragal laysa ma ahanin calaykum korkiina junaaxun wax dembi ah an ta'kuluu inaad cuntaan jamiican idinkoo wada jiro ow amase ashtaatan idinkoo keli keli ah idinkoo wada jiro iyo keli keli inaad wax u cuntaan dhib ma laha ayib meeshaas marka waxay kusoo degtay min bani leyth bni camrin qolo marka reer bani kinaana ka miday ahaayeen nin iyaga ka mida wuxuu ahaan jiray waxba ma cuni jirin keligiis ilaa uu marti helo qofkii waxaa laga yaabaa marka neefka in caano ka buuxaan waxba ma cabaayo waxba ma cunayo ilaa uu marti helo qof wax la cuno un maahane keligii wax ma cuni jirin iyaga qoladaa marka aada bay xaraj uga dareemi jireen markaas aayaddan soo degtay keligiina wax waa cuni kartaan dadna waa la cuni kartaan wax dhiba male mararka qaar waxay yidhahdaan martida yaa waxay xaraj ka dareemi jirtay keligood inay cunaan marka keligood wax loo guro marka iyaga qofka keligii wax waa cuni karaa dadna wax in lala cunaa way labadaba dhib ma laha haddana laakiin waxaa fadli badan in la isla cuno oo axaadiis baa soo aroortay oo dadku in cuntada kusoo ururaan oo isla cunaan ibnu kathiir kitaabkiisaan la yidhaha musnad ulfaaruuqu musnad ulfaaruuq wuxuu leeyahay caadat lcarab waxay ahayd inay wax isla cunaan caadat lacaajibna inay kala gurtaan hadda lafteeda marka saas ahay carabta iyo inta carabta dabaaicdooda lo ku taaursan afar afar iyo shan shan iyo usoo galay dhahayaan ummadahaas kale laakiin marka cuntada la keena nin walbaa saxankiisao gurana marka in qofku keli keli loo cuno qofka saxankiisa oo gurtaa wax dembiya maaha iyadan waa bannaan tahay aayaddu ilaa jamiican oo ashtaatan bay leedahay laakiin yaa fadli badan waxaa fadli badan in laysku soo ururo oo marka cuntadii markaa laysla cuno barakay leedahay taasna ayb mararka qaarna haddii hadda laba qof ama saddex qof ay cunto badan intay soo gurtaan intay faraha gelgeliyaan iyagoo tiro badan inta ka tagaan hadhow marka qashinka geb lagu siiyo taas waxaa ka roon digsigiisa isagoo ku jira ninba intuu cuni kara inuu cuno markaas leanna israaf iyo idaacatlmaal lama ogola maanta marka dad badan idaacatlmaala ku jira waxaynan cuni karin oy u jeedaan ayay faraha gelgelinaa hadhowna qashinkay ku daraayeen taas lama rabo taas iyada sunno ma noqonaysa dabcan walaysa calaykum korkiina ma ahanin junaaxun wax dembi ah an ta'kuluu inaa cuntaan jamiican idinkoo wada jiro xaalaatiin kuwo wada jiro oo ashtaatan ama idinkoo kooxa kooxa ah faidaa haddii daal idinkoo yani kala tagtagsan faidaa haddii dakhaltum aada gashaan buyuutan guryo haddaad gashaan fasallimuu salaama calaa anfusikum nafihiina salaama guryo haddaad soo gashaan dadna aynan joogin xitaa naftiina salaama laba macnaa ku jira calaa anfusikum haddii dad ehelkiina ama dad muslimiina ay ku jiraan markaad gashaan salaama calaa anfusikum muslimiintu hal naf yaa laga cabirayaa ama macnuhu inuu yahay haddii gurigaa eber uu yahay aan lagu jirin eed adiga gasho maxaad dhahaysaa marka assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin sidaa in la yidhaahdaa fiicanoo salaanta marnaba aan la dhaafin fasallimuu salaama calaa anfusikum nafiihina salaama taxiyatan salaan salaanta oo min cindi illahi ilaahi xaggiisa ka ahaatay salaanta oo mubaarakatan la barakeeyey salaanta oo dayibatan wanaagsan waa assalaamu calaykum waa marka kadalika sidaadaas oo kale yubayinu llahu alla u caddaynaya lakum idinkugu caddaynaya idinka al aayaati aayaadka lacalakum waxaad mudan tihiin tacqiluuna inaad garataan inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulih inamaa wax kale maahane almu'minuuna mu'miniintu aladiina kuwii weeyaan aamanuu rumeeyeen rumeeyeen billaahi alle warasuulahu rasuulkiisii warasuulihi rasuulkiisii rumeeyeen waidaa haddii kaanuu ay ahaadaan macahu nebiga la jirkiisa hadday ahaadaan calaa amrin arrin korkiisana ay ku ahaadaan nebiga la jirkiisa arrinka oo jaamicin kulminayo arrin guud oo dadka kulminayo muhiimad caam ah marka ay nebiga kula joogaan lam yadhabuu ma tegayaan xataa intii yasta'dinuu ay idin qaataan hu nebiga ay ka idin qaataan ilaa ay ka idin qaataan iska dhaqaaqi maayaan ina aladiina kuwa yasta'dinuunaka kaa idin dalbanayo ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan yu'minuuna billaahi alla rumaynayeen wa rasuulihi rumaynayeen weeyaan fa-idaa haddii ista'danuuka ay kaa idin dalbadaan oy idinku weydiistaan libacdi sha'nihim sha'nigooda wax ka mid ah ay idinkugu weydiistaan inay baxaan fa'dan u idin liman axad shi'ta aada doonto minhum xaal ou iyaga ka mid yahay u idin wastakfir u dembi dhaaf dalab lahum iyaga allaha alla uga dembi dhaaf dalab in allaha alla gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan waay aayaddanna waxay tilmaamaysaa haddii dan caama lagu jiro salaatuljumca calaa amrin jaamicinta waxaa lagu macnayaa salaad jumco arrin shuuro iyo talo u baahan jihaad markaa laga hadlayo talo caam ah arrin maslaxaddiisu ay tahay maslaxad guud haddii ay nebiga kula joogaan iska dhaqaaqi maayaane markay rabaan inay fasax qa rabaan inay tagaan nebigay ka fasax qaadanayaan marku fasaxona waa baxayaan hadduunan fasaxinna joogayaan dadka mu'miniinta marka sidaasaa lagu sifeeyey inamaa wax kale maahan almu'minuuna mu'miniinta aladiina kuwii weeyaan aamanuu billahi alla rumeeyey warasuulihi rasuulkiisa rumeeyan waidaa haddii kaanuu ay ahaadaan macahu nebiga kuwa la jiro nebiga la jirkiisa hadday ahaadaan maxay kula jir kula jiraanna calaa amrin arrin korkiis arrinka oo jaamicin kulmiyo arrinku muxuu kulminayaa maslaxaddiisa maslaxad guud ah nebigaa marka halaysu yimaado yidhi qud buu ka hadlayaa abaar baa jirta oo kale waxbaa laga hadlayaa arrin marka maslaxad caam ah markay nebiga kula joogaan lam yadhabuu ma tegayaan ma baxayaan xataa intii yasta'dinuuhu ay idin dalbadaan xataa intii yasta'dinuu ay fasax qaataan hu nebiga ay fasax weydiistaan oo markaa fasax bay ma baxnaabay dhahayaan ee iyagoo meel lagu ogaa iska dhaqaaqi maayaan hadda maanta yacni tala caama marka lagu jiro ama dad askara meel haddii inta lagu fayliyo howl dan lagala hadlayo ama arrin dagaal ama arrin yacni howl sidaas oo kale ah askarigii iska baxaa biduuni idnin maxaa lagu sameeyaa waa la ciqaabaa soomaan askarigan muxuu sameeyey amar diidow sameeyaa laleeyahay mararka qaarna haddii goob dagaal ee la joogo amar diidadaasi waa dil meelaha qaar waa dil baa uga qoran qawaaniinta militariga soomaan arrinka caamka marka maadaama haddii qof walba ikhtiyaar la siiyo ee ninba ninka kaleu ku hadlaynaya wuxuu leeya hebel bo kolley waa la joogaa aduu danayso ka kalena sidii oo kale u sameynaya waa waxa ay maslaxad nooga burbursan tahay haddii hadda toban qof oo annaga naga mida arrin lagu ogaado waxaa laga yaabaa qof inuu lug dambeediyo oo uu yidhaahdo kolley sagaalkan waa ku filan tahay dhib male eg mid kale inuu sidaas u fakera maxaa diidaya mid saddexaadna inuu ufakeri karo maxaa diidahay hadhow meesha eberay noqoneeba eber bayb iska noqoneen taas marka lama rabo meeshaan marka muslimiintii waxaa la barayaa marka amarka inay kala qaataan arrintaas danahaas guudna inay yacni isti'daan iyo fasax iyo qofka in la ogaado dhaqdhaqaaqiisa markaa arrin caamaba hadduu ku jiro in lala socdo dhaqdhaqaaqiisa in lala socdo waxaan marka qawaaniintan mararka qaar ay qorayaan waxaa dhici karto ama iyagu diin ha kasoo fiiriyaan ama tajrubo inta lagu soo dhibaatooday baa war waxaan sharci nooga dejiyay in leeyihiin bani aadamku marka midna waxaa weeyaan masaalixdiisu diintau kow ka fiiriyaa midna masaalixdiisa oo dhanba wuxuu ku dhisaa tajribadiisa isaga sida ugu fiican marka maxay tahay maslaxada in diinta laga fiiriyo asal ahaan wixii marka diinta dabcan aynan si cad oo sariix ah aysan kugu qeexin si dadban bay diinta kugu sheegaysaa oo adiga marka diinta waxay kuu ogoshahay tajribadaada inaad isticmaasho waxaan haddii dhowr jeer dhibaato ay ka timid dadka muslimiintaa shardi waa ka dhiga karaan walidalika xadiidka nebiga muxuu ahaa almuslimuuna calaa shuruudihim marka wixii muslimiintu isku ogaadaan ceeb ma leh haddaynan aayad ama xadiid ka hor imaaneynin qofkana waxaa laga rabaa inuu shardigaa oofiyo marka talada iyo yacni amar iska qaadashada aayaddan ay asal u tahay waidaa kaanuu haddii ay ahaadaan macahu nebiga la jirkiisa calaa amrin arrin korkiisa arrinka oo jaamicin kulmiyo dadka maslaxad guud ah lam yadhabuu ma tegayaan xataa intii yasta-dinuu ay idin dalbadaan hu nebiga ay ka idin dalbadaan oo ay fasax weydiistaan ina aladiina kuwa yastadinuunaka yasta'dinuuna fasax weydiisanayaan ka adiga ku weydiisanayaan fasaxa ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan yu'minuuna billaahi alla rumaynaayeen wa rasuulihi rasuulkiisa kuwa rumaynaya waay kuwa kale munaafiqiinta waa imaan doonaan waa gooynayaan tartiib fa-idaa haddii ista'danuuka ay idinku weydiistaan fasax ku warsadaan libacdi shanihim shanigooda wax kamida ay kugu idin weydiistaan ka arrimaha iyaga kusoo baxay wax kamida hadday fasax kugu weydiistaan fa-dan u idin liman qof shi'ta aada doonto minhum xaala u iyaga ka mid yahay kaad doonto fasaxaad u qabtaa u idin midkaad doontana waa u diidi kartaa fasaxa fasax marka macnihiisu waa maxa in lagu ogolaado inaan lagu ogolaanin haddii marka aan lagu ogolaanin waa yeeleysaa marka ninka hadda madaxda hadduu meel kugu og yahay muslimiinta matalan ama xukumayo ama adiga markaa talada maslaxadda guud aada isla wadaan oo aada madaxda ka dhigatay hadduu ku yihaa meeshan joogsaanna yeel fasax haddaad weydiisato oo kuu diido joog waa joogeysaa haddii intaad fasax weydiisato oo ku ogolaadana bax sideeda marka yacni amarka iyo nidaamka raacitaankiisu waa waa nololaa ku jirta ayib laakiin dadku haddiiba marka horeba ka waran iyagu xaalkoodaba uu yahay xaal wax iskaga xiranba haddaynan badanaa jirinba dadka waxaa la yidhahdaa dadka geeleyda ah badanaa dad wax isku keena jira ma aha leh ma aha saa darteed amarna iyagu shaqadood maaha maamul iyo nidaamna wax shuqulkuma laha leanna ninka geeleyda keligiisuu nool yahay geela iyo isagaa duurka isla jira kana duurkaasu aadaa hadday wax yar kale dhex galaanna xabaday ku xalliyaan aan meel fadhiisanna ma gartaan ee dadkana insaanku hadduu magaalo soo gala laakiin saas ma u dhaqmi karaa maya ibnu khalduun wuxuu leeyahay cilmulijtimaaca insaanku sidiisa madaniyun bitabcihi qofka insaanka ah waa qof magaali ah dabci ahaan yacni qof kalaa danka gelay waay adiga haddaad magaaladan joogto derisaad leedahay saaxiibaad leedahay dadaa shaqa idinka dhexaysaa kuwaad wax ganacsi idinka dhexeeyo waxbaa isu kiin keenaya dadkan mar hadday wax isu kiin keenayaan marka nidaam inaad raacdo laga maarmi maayo sidii marka duurka duur hadda ma joogna duur haddii aan la joogin marka nidaam raacidda in lagu dadaalo masaajidkii aanan ku haynin marka mar badanna marka waa sheegnay marka meel walba u fiirso waxaan qofka inuu nidaam raaco wuxuu u arkaa dulli iyo fulaynimaan u arkaynaa waana dhaqankii geeleydaa saas leanna carabta waagii hore waxay nidaam ma aqoon jirin waxay u yaqaaneen qof hadduu dhaho halkaan fadhiiso hadduu ka yeelo waaba iga adkaaday buu leeyahay ninkaan ma aniga iga adagna innaga lafteenna marka taasaan hadda taagannahay qof aadan indhahaada u shidanin wuxuu ku leeyay ma kaa cabsanayo marka mar walbaa qofku dood iyo muran waa inuu ku jiraan taa aan marka iska dhaafno masaajidka haddii dad ay maamulaan oon maamulk maamulka aan maamulkooda aan ku ognahay wixii amarkooda macruuf aan yeelno aan iyaga ku kaalmayno meeshaan yacni waa la nadiifinaa ka tag meeshaan waxbaa lagu samaynayaa ka tag baytullaahi waay meeshaan adiga maa iga xiga in la yidhaha maaha gurigu sidoo kale meesha shaqada sidoo kale meel walbo nidaamka ay leedahay in loo raacaa fiican wastaqfir lahum llaha alla uga dembi dhaaf dalab in allaha alla gafuurun mid dembi dhaaf dembi dhaafid badan waayo raxiimun naxariis badan laa tajcaluu ha yeelinina ducaaa rasuuli laa tajcaluu ha ka yeelinina ducaaa rasuuli rasuulka u yeeritaankiisa beynakum dhexdiina ka ducaa'i bacdikum qaarkiin u yeeritaankiisa ha ka dhiginina oo kale bacdan qaarka kale oo u yeerayo marka laa tajcaluu ducaaa rasuuli edabtiibaa halkan lagu sheegayaa marka laa tajcaluu ha ka yeelinina ducaaa rasuuli masdar waayo ducaa faacilkeeda in loo idaafeeyana waa dhacdaa masdarun udiifa ilaa faacilihi masdar udiifa ilaa mafcuulihina waa lagu macnayn karaa macnaha wuxuu noqonayaa haddii faacilka loo idaafeeyo laa tajcaluu haka dhiginina ducaa'a rasuuli rasuulka u yeeridiisa uu idin yeerayo idinka beynakum dhexdiina ka ducaa'i bacdikum qaarkiin u yeeritaankooda bacdan ay u yeeraan qaarka kale haka dhiganina hadduu rasuulka idin waco arrin idinku waco la mid maaha qof kaleo caadiyo ku wacay ma aha markiiba usoo joogsado walidaalika saxaabadu waa samey jireen cabdullahi bnu rawaaxa bannaanka masaajidka asagoo soo socda ayuu wuxuu maqlay nebigoo dadka dhahayo ayuha nnaas ijlisuu dhawaqii nebiga markuu soo gaaray dadow fariista meeshii uu meeshii markaas uu soo socday buu fariistay markii nebigu hadalka dhammaystay buu meeshii ugu yimid maxaa kugu dhacay markaasuu yihi waxaan maqlay adoo dhahayo ayuha nnaas ijlisuu bartii aan ku maqlayaan amarkii ku qaatay yii markaasuu nebigu wuxuu yihi sal l ly slam zaadaka allaahu xirsan calaa dawaaciyatika lilaahi wa rasuulih allah kuu ziyaadiyuu yihi dadaal marka ayb marka rasuulka hadduu idin waco ha ka dhiginina qof kaloo idin wacayoo kale yeela warka nebiga sal l slam meeqa amaroo marka nebigu uu sheegayaa nan usoo jeedin oo nan yeelaynin maanta yani nebigu markau noolaa keliya maaha xadiidkiisa waa amar iyo nidaa iyo waxbaa ku jira soo maa wardadou saan yeela saan ha yeelinina waa in loo degdegaa marka n arrintaa haddii marka masdarun udiifa ilaa mafcuulihi laga dhigana muxuu noqonaa laa tajcaluu ha ka yeelinina ducaa'a rasuuli rasuulka loo yeeridiisa yani isaga in loo yeerayo markaad rasuulka u yeeraysaan ood isaga wacaysaan beynakum dhexdiina ka ducaa'i bacdikum qaarkiin u yeeritaankooda bacdan qaarka kale ay u yeerayaan haka dhiginina oo waa maxay markaa markaad u wacaysaan inaad tirahdaan yaa muxamed moxamedow saa inaad dhahdaan ha yeelinina idinka markaad isu yeeraysaan magacyadiina isugu wacdaan rasuulka laakiin markaad u wacaysaan ha ugu wacinina magaciisa oo qalalan yaa moxamed yaa abalqaasim oo qalalan maxaad dhahaysaan marka yaa rasuul allahi yaa nabiy allahi saas dhaha meeshaana marka edabtaas baa ku jirto labadaa tafsiir baa aayadda ku jiraan aayadduna nidaagay sheegaysa amaa khabar markay tahay ee axaadiidta waaba ku jirtaa qaala abulqaasim ayaa ku jirta sala allahu calayhi wasalam abulqaasim wuxuu yidhi markaa maalan waxaad dhihi kartaa moxamed sala allahu calayhi wasalama saasuu yidhi waad dhihi kartaa markaad hadlayso hadalka sheegaysa laakiin dhawaaq markay tahay u yeeritaan yaa rasuul allahi ama yaa nabiy allahi iyaa in loogu waco ay ahayd qad yaclamu llahu qad xaqiiqe ahe yaclamu llahu qaddaan mudaarica ka dambeeyo mudaaricuna haddii marka qad ay gasho waxaa la dhihi jiray takhiir iyo yani waxbaa la sheegi jiray laakiin halkan markay maadiga gashona taxqiiq hadda iyadoo mudaaric mar hadday ku jirto faacilku hadduu al leeyahay waa taxqiiq waxaa la leeyahay marka qad xaqiiqe ahe yaclamu llahu alla wou ogaaday oo yacni waa ogyahay alla waa ogyahay aladiina kuwa yatasallaluuna baxayaan minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin liwaadan mutalaawidiina xaal ay yihiin iyagoo isku gambanayo munaafiqiinta dabeecaddooda waxayd nebigiio hadlayo oo arrin caama ka hadlayo ayay intay midkood midka kale intuu isku aadiyo ayuu aayar u dusayaa marka ka kalena ka kaleo isku aadinayaa nebiga ishiisau fiirinayaa dhag waa dusayaan kuwii horey kasoo horjeedaan marka mu'miniinta dhabtaa waxaa la yidhi ilaahay nebigay idin weydiisanayaan kuwanna khufyatan bay u baxayaan iyagoo isqarinayaan macnaha marka qad yaclamu llahu aladiina yatasallaluuna sidaas qad xaqiiqaha yaclamu llahu alla wou ogaaday waa ogyahay aladiina kuwa ayuu ogaaday yatasallaluuna baxayaan minkum xaalay idinka idinka mid yihiin liwaadan mutalaawidiina iyagoo isku gagambanayo oo qaarkood qaarka kale ku gabanayo saa ku baxaya ayb liwaadan waa masder waa xaalaynaynaa ismu faacil ama wasfi baan baanan ka laqbaynaynaa falyaxdari aladiina kuwii ha ka digtoonaadeen yukhaalifuuna khilaafayeen can amrihi can amri rasuuli rasuulka amarkiisa kuwa khilaafayo ha ka digtoonaadeen an tusiibahum inay ku dhacdo fitnatun fitna inay ku dhacdo ha ka digtoonaadeen aw amase yusiibahum inuu asiibo uu ku dhaco cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mulimun xanuujinayo fitnada imaam axmed wuxuu ku fasiray diintoo laga baxo nebiga amarkiisa kuwa khilaafaya ha ka cabsadeen fitno atadri malfitna fitnadu waa in diinta laga baxo see looga baxaa waxaa looga baxayaa sunnada nebiga qofka hadduu khilaafkeeda badsado marka dambe waxaa ku xigo inuu fududaysto haddii uu fududaysto sunnada nebigana waa diin ka bax sida sunnada sunnada lagugu sheegaya marka dambe haddaad tiraahdid waxaa laga yaabaa marka inaad tiraahdo waxaan maxay tahay waxaan sunno leh maahano ama waxaan maxay yihiin iyo ama inaad si fududaysi ah sunnadii adugu aada kala hortimaado fududaysi ayb amaad nebigiiba meel uga dhacdo taana marka gaalnimay ku keenaysaa ow amase yusiibahum inuu asiibo cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun xanuujinayo cadaabka xanuujinayana ama waa in qatli la dilo oo markaa yacni cayada nebiga ama gaalnimadaa sunnadii intuu ka gaaloobo sidaa lagu dilo adduunyada dhexdeeda ama cadaab aakhiraba aayaddana marka culimada waxay u daliisha jireen dadka sunnada ka tago oo imaam malik radi raximahullah ayaa nin wuxuu wey uu ku yidhi imaam malik ou min ayna uxrim xaggeen ka xarmadaa buu yidhi madiinowna joogay inaan xaj ama cumro aadaan rabaa inteen ka xarmadaa markaasuu yidhi min xaysu axrama rasuulullahi sal ll ly slam meeshii nebiga ka xarmaday dulxulayfe aad markaasuu yidhi ka waran haddaan halkan ka xarmado masaajidka nebiga intaas oo mayl oo dulxulayfana aan ajar sii wato oo aan ajar badsado markaasuu wuxuu ku yidhi inii akhshaa calayka alfitna anuu fitnan kaaga cabsanayaa aayaddan u akhriyay marka imaam malik falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi ninkii markaasu wuxuu yidhi wa ayu fitnatin fii amyaalin asiiduha fitnada ka dhalanaysaa waa maxay dhowr mayl oo aan daaco ilaahay ku siyaadinayo dhowr mayl oo aan daaco alle u siyaadiyaan maxaa fitnoo ku jira markaasuu imaam malik wuxuu yidhi fitnada ka darani waa maxay inaad adiga cibaado nebigii ka gaabiyey adiga inaad ku dadaasho fitnada ka daran maxay tahay yani cibaado nebiyullaahi maxamed sameeyi waayey ounan samaynin inaa anaa samaynayo waa ka dadaal badanahay soo maaha arrintaas inaad aaminto marka inaad nebiga ka dadaal badan tahay maxaa ka xunu yidhi marka fitnada ka darani waa maxay marka culimadii hore hadalkoodana xigmadow ahaa diintana aaday u fahamsanayeen hadda haddaad dad badan bidco waxaa ka celiso waxay kuleeyihin maya maxaa ka macnaa khayr leh waayuu kuleeyahay alaa ina lilahi maa fi samaawaati waalardi alaa hooy ina lilaahi alla unba usugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday waalardi dhulka dhexdiisa waxa ahaaday allah iskale qad xaqiiqe ahe yaclamu alla wuu ogyahay maa waxa antum idinku calayhi aada ku sugan tihiin korkiisa wa yowma maalin yurjacuuna la celinayo maalin la idin celinayo ilayhi ila llahi alla intii kaa la idiin celinayo wa yowma maalin yurjacuuna la celinayo iyaga ama idinkaba la idin celinayo wa yowma maalin yurjacuuna la celinayo khalqigii ilayhi ila llahi alla xaggiisa loo celinayo fayunabi'uhum waa u waramayaa alla bimaa kiibuu ugu waramayaa camiluu ay sameeyeen waxay sameeyeen buu ugu waramayaa waa yowmu lbacthi marka wallaahu alla bikulli shayin shay dhammaantii caliimun kii ku ogaal badan oo ku cilmi badan waaye hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed